أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaalad cabsi oo dhanka ammaanka ah oo soo wajahday xarumaha ugu muhiimsan ee kufaarta iyo murtadiinta ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho faahfaahinan dheeraad ah oo laga helayo khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada oo qiray inay fashilantay kooxda riddada iyagoona eedeen kulil u jeediyey ra-iisul wasaaraha murtadiinta kulan ay yaalo lahaayeen madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ashaadola dirriyada ah oo fashilmay xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
intaasi aad maqasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatanna iyagoo fisan xaalada cabsi oo dhanka ammaanka ah ayaa soo wajahday xarumaha ugu muhiimsan ee kufaarta iyo murtadiinta ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abu xasaan kumanaan ka tirsan ciidamada siliibiyiinta ee duulaanka ku jooga magaalada muqdisho iyo maleeshiyaadka kooxda riddada ayaa lagu soo daadiyey afaafka hore ee xarumaha cadowga ee sida aadka ah loo ilaaliyo xaalad cabsi leh ayaa u soo gashay madaxda kooxda riddada iyo kufaarta ku sugan xerada xalane waxayna ka baqayaan weeraro laayaan ah oo uga yimaada mujaahidiinta al-shabaab afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ayay maleeshiyaadka kooxda riddada jidgooyooyin iyo dhagxaan soo dhoobeen waddada maka almukarama iyo hareeraha madaxtooyada filla soomaaliya waxaa la arkayay maleeshiyaadkan oo difaacyo qotay islamarkaana gaadiidka u diidaya inay isticmaalaan waddada laamiga ah iyo jidcaddayaasha degmooyinka hodan wardhiigleey iyo xamarweyne ilawareedyo ayaa sheegaya in xasan gurguurto uu amar ku bixiyey in la bedelo qaar ka mid a saraakiisha iyo ciidamada ilaalada ka haya filla soomaaliya ee koofiya guduudda loo yaqaan taliyayaashii dhowr aag oo ka mid a madaxtooyada ayaa la bedelay waxaana booskooda la geeyey ciidamo cusub saraakiil ka tirsan kooxda riddada ayaa warbaahinta u sheegay inay qaateen digniinno culus oo ka yimid dhanka xalane ayna wadnaha farta ku hayaan oo ay ka baqayaan weeraro uga yimaada mujaahidiinta al-shabaab dhinaca kale xaalad feejignaan ah oo heerkeedu aad u sarreeya ayaa la geliyey xerada xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada kufaartu ay ku leeyihiin dalka soomaaliya boqolaal askari oo yugandhees ah oo wata gaadiidka gaashaaman ayaa isku gadaamay bannaanka xerada sidoo kale diyaarado daroonis ah ayaa dul heebaabaya xalane iyo degmooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin degmooyinka waaberi xamar jajab iyo wadajir rucbigan u soo galay murtadiinta iyo silibiyiinta ayaa ku soo aadaya weerarkii liido ee dhacay sabtidii lasoo dhaafay weerarkaas oo khasaaro badan dhaliyey islamarkaana cadowga ku noqday dharbaaxo weyn faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerar ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyar ayaa inoo faahfaahinaya ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolonyo ka kooban kufaarta afrikanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasi oo ku socdaalayay inta u dhexaysa degmada janaaleh iyo deegaanka buufo oo ka wada tirsan wilaayada shabeellada hoose inta la xaqiijiyay qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay laba askari oo kufaarta afrikaanta ah iyo laba sarkaal oo murtadiin weynebaarayaal ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta ee degmada janaale dhanka banaadir qarax mujaahidiintu la beegsadeen maleeshiyaadka murtadiinta ah oo ku sugnaa jaamacadda shabeelle ee duleedka magaalada muqdisho waxaa ku dhintay laba askari oo murtadiin ah waxaana sidoo kale ku dhaawacmay hal askari oo isla murtad ah dhanka gobolka mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta kenya ee deegaanka sheekh barow ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera waxaana dagaalkaasi inta la xaqiijiyey lagu dilay hal askari oo kufaarta kenya ah xildhibaano ka tirsan golaha dawaaqiidda riddada oo qiray inay fashilantay kooxda riddada iyagoona eedeyn kulal u jeediyey ra-iisul wasaaraha murtadiinta xilli kooxda riddada soomaaliya uu hogaamiyo mudse xasan gurguurta ay ku fashilantay duulaanka ka dhanka ah shareecada islaamka waxay xildhibaano ka tirsan kooxda riddada sheegeen inay kooxdooda fashilantay waxay xildhibaanadani eedeyn gaar ah kala duldhaceen murtade xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha riddada dawaaqiidani ayaa soo hadal qaaday fashilka ay kala kulmeen dagaalka ay ku soo qaadeen deegaanada wilaayaadka islaamiga ah iyo weeraradii lagu xasuuqay murtade xamse cabdi barre ayay ugu baaqeen inuu xilka iska casilo maadaama xukuumaddiisa ay noqotay mid faashil ah waa inuu isbeddel dalkan ka dhacaa maadaama meel walba lagu fashilmay anu sidaan arko ma haysanaa xukuumad le capacity ay ku akhrin karto waxyaabaha caqabadaha dalkan ku soo foodleh ma u malaynayo aniga wasiirro tigtok ku jiro iyo social media in ay dalkan ay wax ka qaban karaan iyo xaaladda uu ku sugan yahay taasne waa fashil aanan hore u jirin waana wax cad shabaabkiina ka dhex faa'iidaysanayo ayagiina uu isku tuuro shabaabna way ku guulaysata arrinkaas waa xaqiiq jirta waay haddii la rabo in horey loo socdo waa inuu isbeddel dalkan ka dhacaa maadaama meel walba lagu fashilmay anu sidaan arko caawiya jaalisiyaad boqol iyo soddon askari ku dhimatay coosweyn laba boqol oo ku dhimatay saddex boqol waa leeyahay s y l bilaa roos wixii ka dhacay yaa mas-uuliyadda qaaday mudan ra-isul wasaare waxaan ku leeyahay ummadda soomaaliyeed you can only you can, mar baad qaldi kartaa laakiin mar labaad iyo mar saddexaad mar afraad ma qaldi kartid ra-isul wasaare waa ku fashilantay arrintan xukuumadda way ku fashilantay daadihiinta dowladnimada markaan waxaan leeyahay madaxweynena waan farayaa xamsana waan farayaa waxaan leeyahay madaxweynaha waa saaxiibka eh waa kaa xishoona eh niyow u tag madaxweynaha waxaad tiradaa war arrinta waa ku fashilmee mudana madaxweyn ummadda soomaaliyeed inta ay ugu kicin
hadalka xildhibaanadan dawaaqiidda ah ayaa imaanaya xilli kooxda riddada soomaaliya ay ku jabtay islamarkaana maleeshiyaadkeedii ay ku baaba'een dagaalka u dhexeeya xaqa iyo baadilka ee ka socda soomaaliya waxaa fashilmay kulan ay yeelan lahaayeen madaxa kooxda riddada soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada shaadolatiriyada ah xilli uu sii xoogaystay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta yaasir maxamed ayaa inoo faahfaahinaya
iyadoo muddooyinkii u dambeeyey uu sii kordhayay khilaafka u dhexeeya kooxda riddada iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu baaqday shirkii golaha waxay ugu yeeraan wadatashiga kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay murtad xasan garguurte iyo madaxda maamul goboleedyada shaadala diriirka ah shirkani ayaa lagu waday in looga hadlo arrimaha doorashooyinka kooxda riddada soomaaliya waxaana shirkani lagu waday in lagu qabto magaalada kismaayo ee caasimadda u ah maamul goboleedka ashadla dirirka ah ee isugu yeera jubbaland wararku waxay sheegayaan in qaar ka mid ah maamul goboleedyada riddada ay ka biyo diideen ka qaybgalka shirkaasi sidoo kale murtad axmed madoobe madaxa maamulka ashadla dirirka ah ee isugu yeera jubbaland ayaa sidoo kale diiday in uu martigeliyo shirkaasi muddooyinkii u dambeeyey waxaa si aad ah usoo baxayay khilaafka xooggan ee u dhexeeya kooxda riddada ee uu hogaamiye murtad xasan garguurte iyo madaxda maamul goboleedyada ashaadala dirirka ah ee ka dhisan gudaha soomaaliya
mahadsanid yaasira warkii fiidnimo ee caawana dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh